بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn waxaan rabaa inaan salaamo shacabka puntland guud ahaan gaar ahaan bahda saxaafadda saaka aroortii subaxnimo xilligii shaqada la aadayay ayaa gaashaanlo sare jaamac saxardiid oo ahaa ah taliyo xigeenka saddexaad ee ciidanka booliiska waxaa gaaray dhaawac dhaawacaas oo ay geysteen koox dabley ah isaga oo hoteel ka soo degay oo meesha kafee ka gadanaya ayay xabada ku dhufteen falilahi alxamdi waa fiican yahay iftarkaa la geeyey waa la qalay way ku guuleysteen dhakaatiirtu aarfinaaskasuna aad buu u fiican yahay dadka khalkhalka ka wada meesha dadkii dhaawacaas geystay waan aqoonsannahay waana daba joognaa sida ugu dhaqso badanna waa soo bandhigaynaa haddii ilaaha yidhaahdo markaan gacanta ku dhigno mana aha wiil yar oo ama xabad meel kasoo riday ama muxuu ahaa caruurta yaryar oo lagu shaqaysanayo oo dacdaya oo lagu shaqaysanayo waan fahmaynaa cidda ka dambaysa iyo meelaha mataqaanaa ay kasoo sunta kasoo qaadanayaan waxaan leenahay markaa hanqaraarac laguma dhutinayo falalka yaryar oo raqiiskaa oo meelaha lala taagan yahay qasax dabadiisa wax macnaa samayn mayaan waxaanu leenahay waan idinla xisaabtamaynaa annagoo aan doonayn cid inaan si gaara ugu xadgudubno haddana dadka caadaystay inay shacabka argagax geliyaan khalkhal geliyaan mas-uuliyiinta ay taargadgareeyaan waxaan leenahay waa wa waa waa xisaabtamaynaa annaga idinku waa xisaabtamaynaa suno later ama had hadda hoos dib u dhacdo ama hasoo horumartee tilaabo adag baanu idinka qaadanayna haddii ilahay qadaro casharada muxuu ahaa falalka aad samayseenna casharo inaan kasoo waaqsan baad ka heli doontaan waxaan si leenahay inta ka horeysa ka waantooba ee dhibaatada iyo iyo iyo cabsigelinta shacbiga aad ku haysaan ka waantooba cid kasto markaan saa leeyahay waxaan ujeedaa qof kasta oo khalkhal gelin kara dadka shacbiga ah ee puntland idinkama yeelayno idinkamana anaan yeeli jirin waana is ognahay markaanu isku nimaadno sida xaaladdu noqoto marka waxaan leenahay ka waantooba waxaas faralkaas iyo ilmaha yaryar aad adeegsanaysaan wabillahi towfiiq